bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha hirshabeelle cali guudle abu xuseen oo xilka ka qaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulmo gaar ah la qaatay xubnaha guddiga dib u eegista dastuurka isagoo kala hadlay dhammaystirka dastuurka madaxweyne dani oo kulan deg deg ah la qaatay laamaha ammaanka kadib xilka qaadistii wasiirka amniga maamulkaasi warar dheeraad ah oo ka soo baxaya shil dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay degmada shinle ee dowladegaanka soomaalida maxaad ka taqaanaa noole laga helo xeebaha soomaaliya laakiin dadka soomaaliyeed aysan cunin balse loo iibgeeyo dunida warbixin aad ku maqli doontaan warkeena gudoomiyaha golaha shacabka oo guddi gaara u magacaabay dagaaladii ka dhacay degmada baraab ee gobolka jubbooyada hoose wararka dibadda warkaada ku maqli doontaana waxaa qayb ka noqon doona xabad joojin cusub oo looga dhawaaqay dalka suudaan kadib dagaallo culus oo lagu hoobtay oo ka dhacay dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door koronaa warkayga iminkana kusoo dhawaada isagii iyo intaa ka faahfaahsan aan ku bilownaya digreeto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oo lagu sheegay in xilka looga qaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan oo kaalin weyn ka qaadanayay dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab oo looga saaray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan xilka qaadistan ayaa lagu sheegay wareegto uu markaasi ku saxiixnaa madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe xuseen oo sidoo kale xilka gudoomiyaha gobolka hiiraan u magacaabay cabdulaahi axmed maalin shurfow oo noqon doona gudoomiyaha cusub ee maamulkaasi gudoomiyaha xilka laga qaaday ee gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan ayaa muddooyinkii dambe waxa uu horkacayay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa dib xoreynta gobolka hiiraan kuwaas oo dagaal kula jiray kooxda al-shabaab xilka qaadistan ayaana waxa ay markaasi noqotay mid hadalhayn badan dhanka iyo siyaasadda ka abuuri doonta kadib gudoomiyaha gobolka hiiraan oo qeyb ka ahaa dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab isagoo markaasi door muhiima ku qaatay in deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ay kooxda al-shabaab ay ka xoreeyaan ciidamada dibu xoreynta deegaanka iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalk soomaaliya markaana haddii aan eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulam ama kulamo la qaatay xubnaha labada guddi ee dib u eegista dastuurka madaxweynaha ayaa kulan markaasi laba kulan la kala qaatay guddiyada la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo kala hadlay muhiimadda dhammaystirka dastuurka gumeelgaarka ah ee uu leeyahay xasiloonida iyo sidoo kale geedu socodka dowla dhiska soomaaliya xubnaha labada guddi ee dastuurka ayaa madaxweynaha uga warbixiyey howlaha u qabsoomay howlaha dib u eegista iyo la tashiyada dastuurka ay ka wadaan ama ay wadaan ay ku qatoomaa in quburada sharciga iyo qeybaha bulshada soomaaliyeed laga qaybgeliyo waxayna xuseen in si deg deg ah ay u dhammaystiri doonaan habraacyada loogu gudbinayo labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya si waajibkooda ay u gutaan madaxweynaha oo kulamadan oo ku helinayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa sheegay in heshiisyadii golaha wadatashiga qaran ay gaareen ay xal u yihiin caqabado badan oo ku xeeran dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka dalka halka ra-iisul wasaare xamse cabdibare uu soo bandhigay sida xukuumadda federaalk soomaaliya ay u fududeyneyso wixii shaqo farsamo ah oo la xiriira dhammaystirka dib u eegista dastuurka dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo bogaadiyey xubnaha labada guddi ee howlaha u qabsoomay ayaa kula dardaarmay dardargelinta qaabyotirka dastuurka dadaal dheeraad ahna inay ku bixiyaan sidii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay u yeelan lahayd dastuur dhammaystiran oo dalka ka saara xasilooni darada siyaasadeed ee uu wajahayo ayuu markaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay dhanka kalena markaan haddii aan eegno waxaa markaasi kulamo deg deg ah ee madaxweynaha maamulka puntland uu la qaatay laamaha ammaanka maamulkaasi kadib xilka qaadisii lagu sameeyey wasiirka amniga ee maamulkaasi madaxweynaha siciid cabdulaahi dani ayaa kulamo deg deg ah la qaatay laamaha ammaanka maamulka puntland isagoo markaasi kala hadlay sidii xasiloonida iyo sidoo kale dib u eegis markaasi loogu sameyn lahaa xaaladda guud ee puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayaa kulankan la qaatay hay-adda sharci fulinta sida golaha garsoorka iyo laamaha amniga puntland kulankan ayaana ku saabsanaa dardargelinta shaqo ay markaasi iyadoo madaxweynuhu warbixin ka dhageystay golaha garsoorka iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amniga dani oo saddex maalmood ka hor digreeto kusoo saaray isku shaandheyn lagu sameeyey garsoorayaasha iyo xeerlaalayaasha maxkamadda darajada koowaad iyo racfaanka gobolada puntland madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa ansixiyey in isku shaandheyntan oo guddiga sare ee garsoorka puntland uu ku sameeyey garsoorayaasha iyo xeerlaalayaasha maxkamadda racfaanka iyo tan darajada koowaad ee gobolada puntland iyadoo qaarkood la isku bedelay halka qaar kalena la dalacsiin loo sameeyey kulankii markaasi ama kulankan ayaa yimid saacado kadib kadib markii madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu xilka ka qaaday laba wasiir uu ku jiro wasiirka amniga puntland cabdisamed galan oo ka mid ahaa xubnaha ugu saameynta badan maamulkaasi madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaana laamaha ammaanka iyo sidoo kale garsoorka kala hadlay sidii markaasi loo hirgelin lahaa xasiloonida maamulka puntland iyagoo isagoo markaasi tilmaamay in ay ka qayb qaataan wax walba inay markaasi ka hortagaan wax walba oo caqabad ku noqon kara amniga maamula gobolada maamulka puntland dhanka kalena markaan haddii aan igno shil dad badan ay ku dhinteen ayaa ka dhacay degmada shiniile ee dowla deegaanka soomaalida shil khasaare badan u geystay dad shacab ah ayaa ka dhacay degmadaasi wararka aynu ka heleyno degmada shiniile ee dowla deegaanka soomaalida ayaa waxay sheegayaan in gelinkii dambe ee shalay uu shil gaari uu ka dhacay meel u dhow degmada shiniile kadib markii ay isku dhaceen gaari jaad siday oo usoo siday goobta lagu magacaabo xarey oo ka tirsan degmada shiniile iyo sidoo kale tareen ka yimid dhinaca jabuuti oo u socday magaalada diridhabe sida dad goobjoogayaalihi ay sheegeen ama u sheegeen warbaahinta gaariga jaadka siday ayaa waxa uu ku dhacay tareenkan ka yimid dhinaca jabuuti oo u socday magaalada diridhabe lamana oga ilaa iyo hadda sababta keentay inay isku dhacaan labadaasi gaari ama gaariga iyo tareenkaas oo ahaa gaariga nuuca susuukaha oo jaadka sida iyo tareenka ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey geerida afar qof halka dhaawac gaariya ilaa iyo afar labaatan qof qaarkoodna xaalad halisa ay ku jiraan ay markaasi ka dhasheen shilkaasi sida warbaahinta u xaqiijiyeen dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta maxalliga dhaawaca oo isugu jira kuwo xaaladoodu ay markaasi daran tahay iyo kuwo xaaladoodu ay sahlan tahay ayaa waqti xaadirkan lagu dabiibayaa isbitaalka weyn ee faarax faras oo ku yaala magaalada degmada shanile shilalka noocan oo kale ah ayaa kusoo badanaya dhinaca xuduudka dheer ee mara ama wadada dheer ee mara tareenka ee markaasi u kala socdaala jabuuti iyo diridhabe halkaas oo badanaa shilka uu ka dhaco markay isku dhacaan gaari ka tallaabaya ama soo maraya jidka markaasi tareenka uu maro iyo tareenkii markaasi oo xooli ku socda waxaana halkaas ka dhasha shil markaasi keena khasaaro badan oo naf iyo maalba leh dhanka kale markaan haddii aan eegno maxaad ka taqaanaa noole laga helo xeebaha dalka soomaaliya balse dadka soomaaliyeed aysan cunin dibaddana loo iibgeeyo warbixintan waxaa ku eegaya cabdisalaan juule shaakir
haddii aad arki jirtay in noolayaasha badda ku nool soomaalidu cunto ahaan ay u isticmaasho haddaba waxaa jira noolo badda ku nool laakiin soomaalidu aysan cunto ahaan u isticmaalin laakiin loo dhoofiyo waddamo ku yaalla qaaraddan afrika kuwaas oo dadkooda ay isticmaalaan haddaba noolahaasi muxuu yahay ina keena marka aad korka arkayso waxa halkan daadsan waxaad u malaynaysaa in qashin ama walxale iska xoran yihiin laakiin dadku badi kuma baraarugsanaa waa hilibka liwaxbadeedka balse dadku u yaqaanaan nyaxaas hilibka nyaxaaska badi soomaalidu cunto ahaan uma isticmaasho qaarkood ayaana ka sameeya cuntooyinka qaar sida sambuuska ka hor inta aan la dhoofin hilibkan waa la qoraxeeyaa oo la qalajiyaa muddo toddobaad ah waxaana lagu shubaa daabo si bakteeriyada isha aysan arki karin looga dilo dhallinyaro ayaana ka shaqeeya oo wakhti ku bixiya waddamada tanzaniya koonfur afrika kenya iyo waddamo kale oo ku yaalla qaaraddan ayaana loo iibgeeyaa hilibkan kadibna way warshadeeyaan oo ay baceeyaan cabduqaadir cumar naaw waa kalluumayste sannado badan ku bixiyey wakhtigiisa ka shaqaynta kalluunka wuxuuna nooga warbixiyey hilibkan soomaalida badi aysan cunin iyo halka loo dhoofiyo
marka waxaan jeclaan aan yaxaastaanaan seembar ka shaqaynaa shaqadaan waa yaxaastaan le waaye yaxaastaana marka waa la dhoofina waxaa la geeyaa afrikada la geeyaa afrikadana iyaga weli anaga markaan oraxayno aan boostayno iyagana waxay sii waxay saayeynayaan weli makiinay waxay gelinaayeen warshad waa shiidaayaan waa aboostaynaayaan si anaga aan u samaynayn ka darna iyaga ay u samaynayaan asoor ay ku cunaayaan afrikada ilaas waxaa la geeyaa sud afrika la geeyaa waxaa la geeyaa magaciisa tanzania la geeyaa kenya la geeyaa kulli dhulaasa dhan afrikada waa la geeyaa afrikada dhanaan geynaa marka waxa waaye laxaastaan dadka soo dabaayne yah iyo dadka soo oo ka shaqaynaayo kul isku midaan nahay maya soomaali mala isticmaal maba yaqaanin ma yaqaanin sida samayskiisaba ka maqan soomaali inay sambuus ka dhigtaan oo la soo gogo isoo ceerin oo sambuus ay ka dhigtaan maane yah soo kale oo cunidiis iyo xakiis ma yaqaanin sida cuni lahay ma yaqaanin cabdiqaadir naaw iyo kooxdiisa ayaa sidoo kale inoo sheegay in hilibka liwaxbadeedka uu hadda dabku u saaran yahay qado iyo quraac ahaanna ay u isticmaalayaan isaga iyo asxaabtiisa haddaan rabaa inaan kadii maaragtay oo khada ka dhigto khadadiisa anagoo iskaga khadayna anagoo iskaga khadayna yaxas makama cabsan macaadina baddaanna noogu dhali baddaanna iska joognaa lixdan sana lixdan shan sanana jiraan mugtaa baddaanna joognaa weligaaya kama bixi yah aa dabkaas noo saaran yahay horyaan ka karsanaa horyaan waxaan aan ka samaynaa horyaan aan ka engejinaa yaxaaskan anagaa engejinaa anagaa khalno makasti horyaan ka engejinaa aa hadda khadadaayn way haa midaan waxaan kasoo ka soo qaadanaa kabaanka makasti oo gaaban mid yar aan kabaanka ka soo qaadanaa aan karsanaa soorta aan karsanina aan ku cunanaa mar kasta anagan war anagu walaaba maanya taa waa cunayna wixii badda ka soo baxo waxaan dhaafeyno ma leh makasi geedo yaamba la yidhaha geedo duusha la yidhaha aa jirto waa cunayna anaga waxaan ka cabsanayno ma leh cabdisalaan juulo shaakir raadiyaha iyo telefishinka dalsan magaalada muqdisho
aada u mahadsan yahay cabdisalaan joolo shaakir markaana haddii aan eegno guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur shaada madoobe ayaa magacaabay guddi gaar ah oo warbixin kasoo diyaariya dagaaladii ka dhacay magaalada barawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa kulankii lasoo dhaafay golaha shacabka usoo jeediyey mooshin ku saabsan xaaladda magaalada baraawe si warbixin looga dhageysto gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaana sheegay in lasoo saari doono guddi warbixin kasoo diyaariya gudoomiyaha ayaa guddigan uu soo saaray waxa uu markaasi u cuskaday markuu arkay farqada lixdani koowaad ama qodobka lixdani koowaad farqadiisa labaad dastuurka kumeelgaarka markuu arkay qodobka soddon iyo saddexaad farqada shanaad ee xeeroosaadka golaha shacabka oo ku saabsan magacaabid guddi gaar ah oo leh jiritaan muddo cayiman markuu dhegeystay doodii kale fadhiga saddexaad kulankii shanaad ee golaha shacabka ee qabsoomay afar iyo tobankii juun labada kun saddex iyo labaatanka kuna saabsaneyd xaaladda ka dhacday magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu tixgeliyey sida talo soo jeedinta xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku taliyey inay dhacdadan loo maro guddi gaar ah oo soo baara arrimahan islamarkaana warbixin kasoo diyaariya shaqaaqooyinkai ka dhacay magaalada baraawe markuu la tashtay guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka wuxuu magacaabay guddi gaar ah oo xildhibaano kana kooban xubnahan soo socda xildhibaan yuusuf geele ugaas axmed ayaa markaasi markaasi ugu horeeya guddiga loo magacaabay inay kasoo warbixiyaan shaqaaqadii ka dhacday magaalada baraawe sidoo kale waxaa ku jira maxamed abuukar cabdi xildhibaan cabdi ibraahim warsame xildhibaan ah, xuseen cali xaaji xildhibaan awees maxamed cumar xildhibaan cali maxamed sheekh begedi xildhibaan guuleed baahi cabdi cali xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif xildhibaan nuur axmed diiriye iyo sidoo kale xildhibaan maxamed axmed maxamed baafo oo markaasi een, ujeedka ama guddigan loo magacaabay ayaa waxaa lagu sheegay inay warbixin ay kasoo diyaariyaan xaaladda ka dhacday magaalada baraawe taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed laba in guddiga waa inuu warbixin usoo gudbiyo guddoomiyaha golaha shacabka si go-aan loogu gaaro xogayaha guud ee golaha shacabka ayaa waxaa la faray in xubnaha guddiga uu ku wargeliyo inay si deg deg ah oo markaasi uga howlgalaan kulamadooda abaabulan una fidiyo dhammaan wixii eh, markaasi eh, xilgudashadooda u fududeyn kara si waafaqsan qodobka soddon iyo toddobaad farqada shanaad ee xiroosaadka golaha shacabka muddada xilhaynta guddigan waxay ku eg tahay isla maalinta golaha shacabka go-aan uu ka gaaro warbixinada ay soo gudbiyaan halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda xabajoojin cusub oo mar kale looga dhawaaqay dalka suudan dhexdhexaadiyaasha sacuudiga iyo mareykanka ayaa xalay ku dhawaaqay in kooxaha ku dagaalamaya dalka suudan ay ku heshiiyaan xabajoojin cusub oo muddo saddex maalin ah heshiiska x j j ay wadaan ama ay wada gaareen ergooyinka ka kala socda ciidanka dowladda suudan ee markaasi sidoo kale kuwa gurmadka deg dega ah ayaa waxa uu dhaqan galay saakay oo axada ay abaari abaari abaaro labayo tobankii aroornimo xilliga dalkaasi xabajoojinta cusub ee toddobaatan iyo labada saacadood waxay socon doontaa ilaa iyo bishan kow iyo labaatankeeda si kastaba xabajoojintan lagu dhawaaqay ayaa waxaay markaasi kusoo beegantay iyadoo bishan eh, markaasi juun sagaal iyo tobankeeda la qabanqaabin doono shirweynaha deeqbixiyaasha caalamiga ah si looga hadlo gargaar gaarsiinta dadka ku dhibaateysan dagaalka ka socda dalka suudan warkii subax oo aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa intaan warkan warkiisa xiga ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
wararka adla haysa hoobsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la helyaabaa tala la hel